barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalicom
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaado ah oo bisha febraayona ay lix tahay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saamaynta teknolojiyadda casriga ah gaar ahaan warbaahinta bulshadu ay ku leedahay dhallinyarada
muxuu ahaa haddeer iyadoo dhallinyarada iyo muxuu ahaa ay caalamkuba isku xidhahay waa gurub noqday oo ay isku xidhahay social mediahu haddana inay dhallinyaradu inta badan iswaraystaan oo ay isxog waraystaan berigii hore marka maqaxiyaha layskugu yimaado waa laiswaraysan jiray warre waa balboornaba oo maxaa la war lahayaayo baa la odhan jiray haddeer laakiin laiswaraysan maayo qof kastaaba dee moobeelkiisu hoos ula foorara
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan intaynu ku guda jirno idaacaddeenna ood ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada aragga dadka ka naafada ay ku nool magaalada booramo oo ka warramaya xaaladooda nololeed
kaalmihii heesaha iyaguna kama marra barnaamijka waxaa ka mid haasaan idin hayn
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukumo kala gedisan ku rida saddex nin oo loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dadka la xukumay ayaa lagu kala xukumay dil xabsi iyo iyadoo laba qof oo ka mida la sii daayey maxkamadda ayaa xasan aadan isaaq cali ku riday xukun dil toogasha cabdulaahi ibraahim xasan absugana waxaa la xukumay isagoo ka maqan laguna xukumay xabsi daa'in maxkamadda sidoo kaleeto cabdiweli axmed diiriye waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi a maxkamadda ciidamada ayaa ka fasaxday eedeysanayaasha kale ah mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali oo wax dembiya lagu waayay xukunka raggan maxkamadda ayaa imaanayso kadib markii muddo la wada baaritaano
maamulka maraykanka ayaa suurtagal u arkaa in ay kulmaan ciyaaraha olombiga ee dalka kuuriyada koonfureed saraakiil ka kala socota maraykanka iyo kuuriyada waqooyi inkastoo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka benes uu isniintii sheegay kana sheegay alaaska in aanu codsan wax kulana madaxweyne ku-xigeenka maraykanka benes oo u duulay jabaan ayaa waxa uu xusay in madaxweyne trump uu sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wada hadal laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan wafti sare oo ka socda dalka kuuriyada waqooyi ayaa ka qaybgelaya xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee ka dhacayso dalkaasi kuuriyada koonfureed master benes ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo in uu la kulmo saraakiil kuuriyada waqooyi ah uu u sheegi doono in dalkooda faraha uu ka qaado barnaamijka hubka nuclearka qareennada madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku waaniyey inuusan ogolaanin inuu kasoo muuqdo waraysi ku saabsan la taliyihiisii hore robert muller sida ay warisay jariirada new york times isniintii shalay kooxda muller ayaa horey ula sii hadlay aqalka cad ee dalka maraykanka saraakiil ka tirsan iyo kuwo kaloo ku lug lahaa ololihii doorashada ee lagu soo doortay madaxweyne donald trump arrinkaasi oo qayb ka ah baaritaanada lagu sameynayo sida ruushka uu ugu lug lahaa doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka qabsoontay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana ay doonayaan inay ogaadaan in shaqo ka eriyidii madaxii f b i-da james comey uu ahaa mid cadaaladda uu u maray iyo in kale madaxweyne donald trump
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay teknolojiyadda casriga gaar ahaana warbaahinta bulshada ayaa ah mid sanadihii u dambeeya dhallinyarada soomaaliyeed ay aada u adeegsadaan iyadoo dhallinyaraduna kutixan ay u isticmaalaan dhinacyo kala duwan haddaba wax saameyna warbaahinta bulshada ma ku yeelataa dhallinyarada dhexdooda wakhtiga ay isu helaan islamarkaasna ay falanqeeyaan waayaha nololeed ee ku xeeran wariyahena v o a ee laascanood cabdikariim olol ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyarada ayaa waxay ka hadlayaan in isticmaalka baraha bulshada ee goobahu dadku ay isugu yimaadaan ay mashquul fara badan geliso marka ay goob isugu yimaadaan waxayna sheegeen inay wax iska weydiiyaan dhanka waxbarashada shaqada iyo horumarka dhallinyarada taasina waxay u saamaxaysaa xilliga ay wada fadhiyaan goobahaasi inay had iyo jeer iska ilaaliyaan inay isticmaalaan baraha bulshada magacayga horta waa mustafa cabdirasaaq maxamed waxaan ahay dhallinyarada ku nool gobolka sool gaar ahaan magaala madaxda laascanood dhallinyaradan markay meelaha lagu caweeye yimaadaan meelaha lagu wada sheekaysta xoogaa nasashada yar lagu qaato majorita hadda waxaa dhacda in dhallinyaradii ay ku kala mashquulaan aaladahan hadda soo soo kordhay ee badanaa laga isticmaalo moobiladan smartphoneka ee social mediaha facebookku ka mid yahay whatsappku ka mid yahay snapchatku ka mid yahay dhallinyaradii oo aan hadda majority ahaan isku helin wakhti ay ku wada sheekaystaanoo xoogaha dalka ka jira iyo dalku meeshuu marayo siyaasad ahaan waxbarasho ahaan dhaqaal ahaan heer kastoo nolosha aadanuhu ay gaadheen dunida dhallinyaradan dalkeenna haddeer waxaad mooddaa in aada ugu soo badanayo mashquulka saa'idka ee social mediaha inaa idinkuaas ka sheekaysataan hadda idin facebook isticmaalaynin balkowr bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa farxaan axmed faarax waxaan kuga mid ahay dhallinyarada gobolka sool ee wax ka dhigata jaamacadda nugaal university dafcaddeeda b b a baan ka mid ahay waxaan leeyahay twitterka iyo facebooka aragti ahaan markaan eego ama social mediahu horta waxna waa faa'iido waa leeyahay faa'iido darrena waa leeyahay muxuu ahaa haddeer iyadoo dhallinyarada iyo muxuu ahaa ay caalamkuba isku xidhahay waan group noqday oo ay isku xidhay social mediahu haddana inay dhallinyaradu inta badan iswaraystaan oo ay isxog waraystaan berigii hore marka maqaaxiyaha layskugu yimaado waa laiswaraysan jiray warboornaba oo maxaa la war lahayaa iyo baa la odhan jiray haddeer laakiin laiswaraysan maayo qof kastaaba dee mobeelkiisu hoos ula forora taas sidii looga gudbi lahaayo system kale ama looga gudbi lahaa dhallinyarada gobolka sool markaad isticmaalaysaan oo kale dee waxaan arkaa waad iska dayseen oo idinka si caadiyan u sheekaysanayay balkawar oo haddaan qofku mobiilkiisa ku mashquulsan yahay ma helayo saaxiibkiisa jaanis ma helayo oo isagiiba mobiilkiisaba saaxiib la noqday sidaa daraaddeed waa inaad adigu isticmaasha la saaxiibka la sheekaysataa oo aad time isku aad time isu heshaan si aad isula wadaagtaan idinku odhaahyadiinna iyo aragtidiinna iyo mid gaar ahaaneed iyo mid guud ahaaneedba aa isla wadaagi lahaydeen magacaygu cabdiraxmaan cabdulaahi haddaan ka hadlo wax haddee cusub oo laisku soo kordhin karo hadday noqoto jaamacadaha la furayo waxyaalaha haddee nagu socda inagu gadaaman inagoo ka wada hadlayna si fiican anaga waxaan isweydiinaynay waxyaala badan baan ka wada hadlaynay badanaa dee dadka politician oo kale laga hadlaayo faalmadeganadan khuseeya badanaa laga wada hadlay way jirtaa xagga kalena way jirtay qayb jaatinka ku jirtay way dhacdaayana adgrino oo jaatinka ku jira madaxa aysan qaadaynba haweenka isticmaalaya whatsapp iyo iyo jaaniska dhallinyarada iyo in la wada sheekaysto oo goob laisugu yimaado la caweeyo waxaad is leedahay baraha bulshada haddii laiska dayn lahaayo wax laisweydiin lahaa wax badan bay dhallinyaradu qabsan lahaayeenoo mustaqbalkooda ku saabsan iyo si ay noloshooda waxuga bedeli lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim aniga horta magacayga cabdibaasid baa la yidhahdaa kolley dhallinyarada magaalada ku dhaqan umbaan nahay lasacaanood anigu waxaan wax ka dhigtaa waxaan ka yimi maleeshiya waxaan soo bartay electrical system engineering marka haddaan fikirkayga ka dhiibto kolley barahan waxyaabahan la isticmaalo social mediaha dadka ku kala duwan yihin anigu waxaan aaminsanahay social mediahu wuxuu leeyahay haddii qayb xuna uu leeyahay qayb wacna uu leeyahay haddii markaa labada qaybood ka u badiso umbad mataqaanaa faayadadiisa helisa dadka markaa sacaanood ama maxaan kuu sheegaa adduunkan iminka ku noolba barahan bulshada ku kulmaan sida facebook oo kale sida wasabka oo kale badanaa waxay u isticmaalaan dhinacyada xun bay u isticmaalaan oo waxaad arkaysaa qof taymkiisii oo dhan ku luminaya ku luminaya oo ku luminaya waxyaaba maalaacanaya hoomaad aragtay sida inuu qof saaxiibkiisa iskala kaftamo oo kale halkuu gelin lahaa maxaan kuu sheegaa inuu mataqaana waxbarasho maxaan kuu sheegay raadsado ama maxaan kuu sheega wabsadada caalamiga ahee wax laga faa'iido wax ka raadsado saameynta uu dhallinyarada ku leeyahay isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan xilliga ay isugu yimaadaan goobaha ku yaala meelaha ay fadhiistaan dhallinyarada ee magaalada laascanood iyo waxay sheegeen inay saameyn ku yeelato inaysan wada sheekaysanin kuwa jaamacadaha wada dhigta kuwa waxbarashada gaarka iyagu dhigta iyo kuwa shaqooyinka doonaya cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
dhalinyarada naafada amaba indhoolayaasha ee ku nool magaalada boorame ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyaga oo sheegay inay u baahan yihiin in gacan laga siiyo sidii ay u heli lahaayeen daryeel dhinaca nolosha qaar ka mida dhallinyaradaasi oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o eda ayaa sheegay inay ka faa'iidaysan lahaayeen haddii ay heli lahaayeen barashada xirfadaha si ay ugu soo shaqo tagaan waryaheenna nooga soo warrama magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa haddaba warbixinta nooga soo dira halkaasi dhallinyarada araggala ee ku nool gobolka udal gaar ahaan magaalada boorama ayaa ka cabanaya daryeel la-aan la xidhiidha baahiyaha gaarka ah ee ay qabaan iyo iyaga oo aan helin adeegyada asaasiga ah ee ay ugu horrayso waxbarashadu dhallinyaradan laxaadka indhahala ayaa iyagu ka dalbaday dowladda somalilan gaar ahaan madaxweynaha in laga caawiyo baahiyaha gaarka ah ee ay la darseen haddaba waa kuwan qaar ka mida dhallinyartaasi oo soo bandhigay xaaladda nololeed ee ay ku jiraan mar ay la hadlayeen laanta afka soomaaliga ee v o a
magacaygu waa farxaan daahir cabdi ururka naafada indhoolayaasha ee gobolka awdal waxaan maanta halkan usoo fadhiisanay inaan dareensiino bulshada baahidayada dowlad iyo shacabba baahidayada gaarka aan leenahay hadday tahay adeegyo waxbarasho iyo hadday tahay adeegyo kale oo dhiirigelineed urur yarar ayaa jirta oo mataqaanaaye u baahan in la gacan qabto oo in wax la baro waxaa u baahan oo shan jir iyo toddoba jirba iskugu jiro oo magaalada ka buuxa waxaa nagu jira haween oo u baahan in wax loo qabto maha jiraan cid wax u qabata madaxweynaha waxaan baaqaan u diray madaxweyne muuse biixi waxaan nahay dadkii ku doortay waxaan waxaad ololahaagii ku jiray inaad dadka tamarta yar aad wax la qaban doonto mudane madaxweyne waxaan leenahay xaqa aan ku leenahay dalka inaad si toosa aad noo soo gaarsiiso oo mataqaanaa aad waxnala qabata ayaan jecelahay
magacayga waa madiinaada waa beri waxaan u baahanay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu noo gargaaro waxaan u dooranay inuu bulshada tabaaleysan wax u qabto oon annagoo nimcaysan oo wax noo qabto gaar ahaan annagu waxaan nahay dadka aragga ka naafada ah ma muuqano bulshada kama dhex muuqano madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad na dareento dowladdii hore waxba nooma qaban oo ma muuqan laakiin inaad adugna dareento baahidana haysa ayaan kaa codsanaynaa madaxweyne ururka naafada haddaan nahayna garab istaag
magacay waxaa la idhahdaa cabdi maxamed cabdi waxaana dadka naafada ah ay waxba ka arag lixaadka horta lixaadka ilaahay baa naga qaaday unuu noo socon karaa horta waxbarasho way fiican tahay in hadda qof wax la baro way fiican tahay madiine aadan marna ma heshay fursad waxbarasho oo ma tagtay dugsi dadka araggala ee ku nool boorama wax ku bartaan maadaama ay magaaladani ka mid ahayd meeshii ugu horreysay ee dhallinyaro aragla dugsi looga bilaabo
waan tegey oo waxaa noo furay inaan minister dheydhaado ayaa noo furay kadib hay-ad bay hayd wuu naga gaabsaday inuu samray hayd oo dee dadka la kaashaday hayd laakiin farahuu naga qaaday qaar badan oo ila dhigan jiray way ku jiraan maxamed daar maxamed baa ku jira abdiraxmaan baa jooga sidoo kale oo dhigan jiray iskoolkii maxamed baa jooga isaguna oo dhigan jiray iskoolkii inamadaas way lala dhigan jireen waxayna siiyeen kalsooni iskoolku waan ku faraxnay markay noo fureen laakiin kadib way naga xidhan iskoolkii wax ku dhacay weyn inanka master uu ka gaabsaday in waxaan wax baranayna ilaa lix bilood baan baranayna waxaan ka faa'idaystay adkaartoo la xifdiyo waxaan ka faa'idaystay furfurnaan iyo fircoonimaan ka faa'iiday anuu maan bixi jirin oo gurigayga ma joog jiray inaan baa iskoolkaa noo furay markuu ila soo hadlay wuxuu ihi iskool baan furay ee usoo diyaargarow waan ku farxay oo waxaan ihi minister waan ku soo dhaweynaya waan ku odhi kadib waan tagnay iskoolkii lix qofba waan dhaaf weynay bulshada waxaa weeyaan waxay ka gaabsatay inay iskoolka kordhiyaan ayay ka gaabsatay waana ku farxay anuu ku faraxsanaa kadib saanuu ku faraxsanaa ayuu iskoolka nagu dul xidhmay macallimiintu way naga gaabsadeen wayna fasaxeen fasax baan galnay kadib gurigii waan ku noqonay farxaan baa maasha allah maalin la soo hadlay wuxuu madiina waxaa noo furay iskool baa noo furaya waxaan doonaynaa inaan bulshada ka dhex muuqano ayaan u baahannahay markaasan kuuri farxan waad iga farxisay allah kaa farxiye dee inoo dadaal baan kuuri shaala inti kalaamkaaga hay-adahan la kaashaan kuuri dowladda sharafta leh oo waxay noo qabtaan cayaankiina markaa xirfad aad ku shaqaysataan iyo aqoon haddii laydin baro ha ee, sidee u aragtaa adigu waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay cabdi maxamed waxaa tahay wiil daayar marnaba ma la kulantay dhallinyaro sidaad oo kale aragla oo wax ka baranaya dugsi
hargaan ka socdo hargeysaan tegey waxaan la kadada waxay dhiganayo indhala markii baan ku yidhi no saga waxu dhigantiinoo markii baa yidhaaheen teekan ku dhiganayo waxaan ku qornaa bay guudhaa waxay taabsiiyeenoo samaan u dhiganayo ay guudhahaan markii baa yidhi no wax maan badnaa kii meesha guddiima kaabaan intaan ku yidhi no wax malibari karaya markii buu yidhi may meesha way buuxdaa
haddaba baahiyaha gaarka u ah dhallinyaradan ee ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayaa ta koowaad waxa ay siinayaan inay waxbarasho helaan
dhibaatooyinka baahida wax ka mid ah anagoo aragga ka dhaafada oon meel tegi karayn oo bilaa gaadhiya dadna daryeelaan u baahnay dadkayagu ma dhibnaayo bilaadanka lama dhibnaba dowladda waxaan ka codsanay inay gaadhi noo samayso oo waxbarasho noo furto waxaan ku bilaabay maxamed daahir maxamed anigoo maxadan ka hadlaya baahida dhalaanta dadkaa mid dhalinyarada xaadka wad qabays kuwada dhiganaya wax waan la qaybsan karnaa anagu ma nihin maxaa yahay in dad maxaa yahay maanta waxba qabsan karin wax waan qori karnaa wax baan bari karnaa maxaa yahay dad maanta waxaa jira imka caalamka waad aragteen dadka maxaa yahay maanta baabuurtay wadaan xataa wax kasta way wadaan oo caalamka iska waa iska wada iska wada arkaya maanta wax balaan wax barashaalun baan haysa laakiin waan la qaybsan karnaa nolosha inteeda bulshada inteeda kale waan la qaybsan karnaa laakiin haddii maxaa yahay in la takooro oo la yidhahdo qofka waa qofkii lixaad kala ah haddii la yidhahdo maxaa yahay qofkii waa qof waa qof lixaad wax ma qabsan kara dee qof halkaa unku joogaya laakiin waxaan waxaynu hormarin lahaa ee waxna qaban kari lahaa ee qacabtana qaban lahaa ee waxnu na beri lahaa ayaanu baahannahay bulshada waxaan qabsanaysa inay si gaara noo wada arkaan baan baahannahay
waxbarasho la-aan oo aan- aan ku barano oo aan iyaa haysan oo ha jirin waxa een, waxa- haysanay ma jirto dee de- een, muxuu ahaa, waxna nama barayo dee ma jirto meel iskuul wax nagu barayo iyo dhiigelin dee gacantana qabana garabna siina ma jirto haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatana khiyaarta hawada nagala xiriirtahay haddii aan jelaano dhankii heesaha ku soo dhowaada xayaad mustafa iyo heesta dookh
jacayl wadnahayga tegey haddana degalaga jirhkiyo dhubkayga ku faafayo dariiqyada dhiigayo daran naga raacay baan dabiibkiisa raadiyaa jacayl wadnahayga tegey haddana degalaga jirhkiyo dhubkayga ku faafayo dariiqyada dhiigayo daran naga raacay baan dabiibkiisa raadiyaa cid kale ma dawayn kartee adaan kula daydayaa dokhii iga kaa qabsaday aduunba ku doonayaa cid kale ma dawayn kartee adaan kula daydayaa dokhii iga kaa qabsaday aduunba ku doonayaa waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad dibu fiirisaba naftani dumadaadayo guushaaday saan tahay waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad dibu fiirisaba naftani dumadaadayo guushaaday saan tahay karta duruus kala idhiga dadweynigu sii daraa ilan ishqi waa gabay maruun kugu soo degtee anuu duhuriya habeen naftayda ku sii durkaa duruus kala idhigaa dadweynigu sii daraa dabkiyo ololkaygu shidan aduu badamin karee maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay dabkiyo ololkaygu shidan aduu badamin karee maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad ibu fiirisaba naftani dumadaadayo duushaaday saartay
waa tahay intaasi aan kaga gudubno heeskaasi halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa v o a washington bal markana dhinacii ciyaaraha waxaa stuudiyaha nagula sugan anigii ibraahim xasan daandureyba nuur xasan nuur bukhaari oo isagu wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha noo haya nuur
haddii aan ku horrayno ciyaaraha ingiriiska kooxda watford oo ka mid ah kooxaha heerdhexaadka ah ee horyaalka ingiriiska ayaa xalay cashar lama ilaawaan ah u dhigtay kooxda difaacanaysa horyaalnimada premier leaga ingiriiska ee chelsea kadib markii ay ku garaacday afar gool iyo gool waa markii ugu horraysay oo ay watford goolol intaasi la eg ay chelsea ka dhaliso muddo tobannaan sano ah chelsea ayaa ku ciyaaraysay toban laacib kadib markii daqiiqadii soddonaad uu kaarka cas ka qaatay ciyaaryahan bakayoko taasoo ay ka faa'iidaysteen ciyaartooyda watford goolka waxaa la hormartay watford waxaana rigoono ugu dheliyey ciyaaryahan troy diney hase yeeshee chelsea oo qaybtii labaad garoonka keentay weeraryahankeeda cusub olivier jirud ayaa iska soo magtay goolka waxaana saxiixay xidigooda aadan hazard balse wax walba waxay isbedeleen daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta kadib markii ay ciyaartooyda watford keeneen saddex gool kuwaasoo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah janmad gerard dilefayo iyo robert breyra chelsea oo hadda u dhacday kaalinta afraad ayaa guuldaradan culus waxa ay cadaadis ku sii kordhinaysaa macallinka kooxda antoni conte oo uu maalmahan xaalkiisu liitay warbaahinta ingiriiskana waxay ku warrantay maanta in maamulka chelsea uu ka fakarayo sidii uu u bedeli lahaa macallinka kooxda antoni conte oo u dhashay dalka talyaaniga horyaalka serie aada talyaanigana kulan ka tirsan ayaa xalay dhacay genowa ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda lazio oo ku jirta kaalinta afraad goolasha waxaa genowa u kala dhaliyey ciyaaryahanada goran bandef iyo diego laxalt halka goolka keliya ee lazio uu u dhaliyey kabtankooda marco barolo kooxda napoli ayaa weli hogaaminaysa horyaalka oo leh lixdan dhibcood waxaa ku xigta yuventus oo leh sagaal iyo konton dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta lazio halka inter ay ku jirto booska afraad roomana waxa ay degan tahay kaalinta shanaad iyadoo leh afar iyo afartan dhibcood ugu dambayntiina xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga ayaa waxaa si kumeel gaar ah uu ugu dhiibay xilka tababarnimo ee xulka qaranka tababarihii kooxda jirada xulka qaranka talyaaniga luigi debiagio tababare debiagio ayaa wax uu bedeli doona macallinkii hore ee xulka qaranka talyaaniga gian piero ventura oo laga ceyriyay shaqada bishii novembar kadib markii uu ku guul daraystay inuu xulka talyaaniga usoo saaro ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan ka dhici doona dalkaasi rushia gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee xiriirka kubadda cagta talyaaniga alexandero costakurda ayaa sheegay in ay weli baadigoob ugu jiraan tababare si rasmi ah u qabta xulka qaranka tababaraha kumeelgaarka ah ee xulka talyaaniga dibiaji ayaa leylin doona xulka labada kulan ee bisha marj ay ciyaari doonaan ee ah ciyaaro saaxiibtinimo uu talyaaniga la ciyaari doono xulalka argentina iyo england ciyaarta ay argentiin la dheeli doonaan addexiyolabaatanka bisha marj ayay ka dhici doontaa magaalada manchester halka ciyaarta ay england la ciyaari doonaan ay ka dhici doonto garoonka wembley ee magaalada london dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur bukhaari haatanna aan ku noqono dhankii heesaha cododkii cabdiqaadir jubba iyo khatar daahir cige ku soo dhowaada
cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada ubaxaynbacayni caleema kodhuga mudhay balanbaalis calamale hadbacugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale hadba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisaa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisaa calabka isku keensimo bilecaana iyo nabaad insha allah
ayaad ii cajabisaa calafa isku keensimo mid caana iyo nabad leh intaas aan kaga gudubno cabdulqaadir jubba iyo khadra daahir ciga codadkoodii ibraahim xasan daanduray anigoo saare cabdi axmed iyo dhammaanba bahda v o eda waxaan ilan intaanu mar kale kulmi doona afarta galabnimo afrikada bari xaggiina inta ka horraysa nabad gelyo